kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij ku saabsan barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saarta hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka maraykanka ee u s ed barnaamijkan oo ah kii labaad waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah abubakar moxamed soo dhowaada mar kale kulan wanaagsan barnaamijkeenna ujeedkiisu waa kor uqaadista aqoonta dadka ee ku aadan nafaqada iyo badqabka cunnada waana arrin lagama maarmaan u ah qof kastoo inaga mid ah inuu ogaado habka aan u dooranayno inaan u quudinno una xanaanayno qoysaskeenna iyo nafteenna ee ah nafaqada wanaagsan iyo caafimaadka marka waxaan toddobaadkan dhegaystayaasheenna usoo gudbinaynaa mowduuc khaas ah oo xogta ku jirta ay tahay in qoysaskeennu helaan nafaqo iyo caafimaad wanaagsan haddaba sidee qoysaskeennu u quudinnaa laba qaybood ayaan u kala qaadaynaa nafaqada wanaagsan oo aan maanta ka hadlayno iyo qayb kale oo aan barnaamijkeenna dambe kaga hadli doonno dhegayste nafaqadu waxay u baahan tahay habwareeg maxay ilmaha dhashaa u baahan yihiin maxay carruurta jirta heerka dugsiga iyana u baahan yihiin waxaan ku siinaynaa tixraac yar oo waxtar u leh in qof kasta uu fahmo oo uu xaqiijiyo nafaqada wanaagsan nafaqada wanaagsani waxay aasaas u tahay caafimaadka iyo horumarka maskax ahaan iyo muuqaal ahaan carruurta markay nafaqo wanaagsan leeyihiin si wanaagsan ayay wax u baranayaan dadku waa kuwo wax soo saar leh waxaana ku yaraada xanuunnada sooboodada ah iyo kuwa jirkooda la nool sida macaanka dhiikarka iyo kuwo kale nafaqada wanaagsani waxay qofka ku yeelataa saamayn wanaagsan oo ku aadan sida jirku u guto shaqadiisa iyo da'diisa nafaqada wanaagsan waxay u tahay lagama maarmaan carruurta marka ay korayaan muuqaal ahaan iyo maskax ahaan waana wax caadi ah in horumarka jireed ee aadanuhu kobciya haddaba aan casharkeenna hore ugu sii soconno waxaan la hadlaynaa khubaradeenna maanta martida ee noogu ah barnaamijka kuwaasoo kale ah muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw iyo faadume cabdi maxamuud oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee saw aan ku horrayno ee muuse maxamed ee mudana adoo soo dhowaanaya khabiir ahaan adiga nafaqada wanaagsan marka la yidhaahdo maxay macno kuu leedahay bismillah nafaqada wanaagsan waxay i leedahay oo igu faa'iidaa macno aada u weyn anoo og faa'iidooyinka ay leedahay iyo dhibka ka imaan karo badana haddaanan la cunin cunto isu dheela tiran nafaqada wanaagsan waa tiirka nolosha ah qofka bini aadamka waxayna ka qayb qaadataa oo qaybiseedka jirka iyo qaabka u shaqeeya nafaqada wanaagsan waxay ku siinaysaa tamar wanaagsan firfircooni jir ahaan iyo qaab dhismeedka iyo qaabka jirka uu shaqeeya waxay kaloo naga caawisaa la dagaalanka caabuqa iyo jirka xooggiisa iyo la dagaalanka jirka iyo qaybta iminka loo yaqaana difaaca jirka in uu soo koba jirka wuxuu leeyahay baahiyo kala duwan sidaa darteed waa inaan helnaa cunooyin kala duwan oo dhowr nooc ah baahida jirka uu leeyahay ma koobi karta hal cuno cuntooyin badan ayaa jira cuntooyinkaasoo ay ka mid tahay cuntooyinka shidaalka ama tamarta bixiya oo afka qalaadna loo yaqaano carbohydrate-ka waxay noo soo hortigeliyaan inaan qabsanno howlo muhiim noo ah sida shaqada fikirka orodka hadalka iyo wadna garaaca iyo dhiigga wareegaya waayahay maxay yihiin caqabadaha haysta bulshadeenna ee aysan u adeegsanaynin markay noqoto inay nafaqo wanaagsan siiyaan qoysaskooda caqabadaha soomaali ahaan bulshadanada haysta way fara badan yihiin laakiin waxaan kusoo koobi lahay laba qeyb oo muhiim qaybta koowaad oo ah cilmi la-aan cilmi la-aan oo xaggii nafaqada iyo cunooyinkii nafaqada jirka u lahaa siday u kala baxaan iyo mid walba maxaa laga helaa so cilmi la-aantaas ayaa ku baaxsan dadka taasoo dhib u geysatay kii awood u lahaa inuu helo qudaarti iyo cunooyinka kala dunaa iyo kii aan heli karinba isku si u saamaysa marka cilmi la-aantaas ayaa waxay u baahan tahay dadka in lagala dagaalamo oo loo sheega cuntooyinka haddii cuntada aad iska dhirta xaggeeda oo cunto isu dheeli tiran oo nafaqaysan aad cunta waxaad ka badbaadi kartaa waxyaabo aada u badan iyo cudurro kusoo haleela oo bili isbitaal ku dhigi lahay marka cilmi la-aantaas ayaa dadka ku baahsan ayagoo kala sheegi karin utrad hebel oo maxunti hebel jirka maxay u tirtaa marka midda ugu daran oo dadka in lagala dagaalamo oo laga wacyigeliyo oo waxsheeda loogu baday u baahan waa cimila-aantaas anugu kusoo koobaya cimila-aanta waxaa ka mid ah qofkii lacalla lacag ugu haystaa wuxuu soo gatay qudaar aan ka soo qaadno kale spinach oo kale koostada iyo cuntooyin kale oo cagaar ah oo markii in la kariyo la rabo qaabka loo karin lahaa uu qaabo kale ka duwan yahay cuntada ayada ayadoo caleen ah haddii aan kasoo qaadno kuwa caleenta oo la kariya qoysaska qaar waxay sameeyaan lacagta uma baaqato way soo gataan markay soo gataanna dhibka jira waxaa waaye nidaamkii habraaci ee loo karin lahay ama loo hagaajin lahay ayaa ka maqan waxaa ku jira vitamiina ay ka mid yihiin vitamiinka vitamiin b-ga loo yaqaano oo jirka xidhuun weyn ka qaata iyo vitamiin loo yaqaano vitamiin c vitamiinada marka waxay kala yihiin kuwa biyaha ku qasma iyo kuwa dufinka ama saliidda ku qasma so waxaa qaabka loo karin lahay marka in oo la ogaadaa la rabaa vitamiinada qaar dabka saaid haddii loo saaro way dhintaan kuwa qaar haddii biyaha ay ku qasmaan way baxaanoo biyahay raacaan marka cimila-aantaas in dadkii laga waaniya oo la dhaha qudaarta cagaaran oo kariska u baahan ayadoo isku duuban marka hore dhaqa si vitamiinada ku jira oo biyaha raaci lahay haddii la jarjara oo kadib la dhaqa vitamiinadaas waxay raaceen biyihi marka adiga caleen cagaaran aad cuntay dheeftina biyahay raacen biyihiina waa daadis si marka looga fogaada waxaa loo baahan yahay qudaarta cagaaran ee la kariya ayadoo isqabto oo caleen aana in la dhaqa kadib la jarjara kariskeedana aan dabka lagu fogeen oo xilli sidii hilibka oo kale aan loo kidan qoysaska qaar waxay sameeyaan hilibkii iyo ayadii isku mar dabka saarayaan taas waxay marka tusinaysaa nafaqadii oo aan u adkeysan karin nafaqooyinka qaar sida vitamin c oo u adkeysan karin dabka inuu meesha ku dhuma marka caqabadaha kow waxaa leeyahay cimila-aantaas waaye oo looga baahan yahay dadka in laga wacyageliyo oo looga diga si ay nafaqadii jirka uu helo midda labaad waa dhaqaale la-aan dalkii dhaqaale burbur badanaa ku dhacay dadkii dhaqaale ma wada haystaan qofkii waxaa isu kaashada marka dhaqaale la-aan iyo cilmi la-aan kii dhaqaale haysta hadduu saa u dhaqmo kii kaloo aan dhaqaale haysan oo soo gataba aan haysan asaga laftiisa caqabada haysata oo wuxuu waynayaa maclin badan oo jirku u baahnaa oo haddii uu dhaqaale hela oo wacyigelintaasna uu hela oo jirkiisa uu awood u lahaan lahaa inuu helo so labada qeyb waan kusoo koobaya waa dhaqaalalaanta iyo cilmila-aan waa tahay muuse maxay tahay saamaynta ay ku reebayso ama ku dhacaysa qoyska marka ay nafaqadarro soo wajahdo saamaynta ay ku reebaysa way badan tahay waxaan u kala dhigayaa saddex qaybood sida soo socota mid maskaxiyan mid jir ahaan iyo mid dhaqaale ahaan ah haddaan ku hormaro midda maskaxiyan qoyskii nafaqadaraa ka jirta qof ayagii ma heli karaan wax walba oo jirkooda u baahan yahay marka waxay noqonaysaa marmar qaar in qoyska fikir badan oo ku dhasho murug badan ay ka dhalato murugtaas oo maskaxiyan culays u geysan karta reerkii haddii qof nafaqa darre haysato uu faamiliga ku jira qofka asaga ah maskaxiyan dhaawac ayaa u gaaraya dhaawaca asaga ah wuxuu sababi karaa haddii lacalla qofkii uu koru weynaado oo asagoo heer nafaqadiisa ay xun tahay waxaa sababi kara in maskaxiyan dhaawac uu gaaro oo biri dadka kale oo asaajiisa uu la tartami waayo xagga qudha hataa wax walba hataa nafaqadarrada waxay dhaawac weyn u geysataa xagga maskaxiyan oo qofka asaga ah ka soo qaad haddii waxbarasho gala ilmihii kaloo nafaqadooda iyo waxooda ee hagsanadi asaga islama jaan qaadi karaan waxay noqonaysaa qofka asaga ah biri hadduu weynaado ciqaabkii reerkiisa iyo u maamul lahay ama shaqooyin iyo waxa ugu raadsan lahay inuu ka hooseeyo maadaama waxbarashadiisii wixii ay hooseeyeen dhaawaca kaloo jira waxaa waaya mid jir ahaan ee qofkii maadaama nafaqadarre ay ku dhacday muuqaal ahaan physically wuxuu ka yaraanaya dadka kale waxaa ku dhacaya waxyaala ladhahaa coonnimo ama stan oo korrinkiisii halaawaya marka taa ayada waxay usababi kartaa qofkii haddii shaqo oo oo physical u baahan ama muuqaal u baahan sida hadda dhismooyinka iyo waxay noqotay shaqo xoog u baahan inuu qofka qabsan waayo taas oo keeni karta beri haddii uu asagii reer ay ku tiirsan yihiin reerkii uu waxqabad fiican usoo kordhin waayo oo reerka asaga laftiisa dibahaan ee mustaqbalka u keensata midda kaloo jirta waxaa waaye haddii kaba soo qaad qofka gabar ay tahay ama gabar uu yahay qofka nafaqadarrada reerka iga dhacday gabadha nafaqada daran ayada korriinkeeda uu halaabay guryo marka la guursado uu reeqaad cunuga calooshaya ku qaadi doonta waxaa loo dhoweeyaa badanaa maadaama maamadii caloosha ku qaaday ee nafaqa darneed oo maaragtay uu qof oo nafaqadiisa ee hooseysa u ahay waxaa loo badiyaa cunuga caloosha gelaya in laftiisa nafaqa darrada ah saameyn ku yeelatay maadaama qofkii uu qof nafaqa yar uu yahay cunuga caloosha gelaya waxaa badana loo badiyaa nafaqa darradaas inuu asagana ku dhasha marka waxaa la dhahaa hooyo nafaqa daran maxay dhashaa cunug nafaqadiisa yar hooseysa canugaa marka qoyskii cunas ayuu ku noqonayaa bulshadii lafteedii haddii hataa kor loo sii qaaday deegaanka ay dahay maadaama nafaqa darrada in lala dagaalamo ay muhiim tahay deegaanka asaga dhaqaalihii waxyaalo badan lagu sameyn lahay oo lagu horumarin lahay deegaankii waxay noqonaysaa in laga shiro dhahaa bal dhaqaalaha u qoonteena ee lagula dagaalamo nafaqa darrada so qoyskii iyo culays ku reebaysaa shaksiyan ayay ku reebaysaa deegaankii ayay ku reebaysaa ilaa iyo dalkii midda kale oo dhanka dhaqaalaha oo dhaqaalo burbur oo qoyska ku yimaada deegaan ku yimaada dalkan ku yimaada iyo sababi kartaa mahadsanid mudane kaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ah heeldheere dhinaca nafaqada kana tirsan hay-adda faw waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada oo ay idiin soo saartay hay-adda faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka maraykanka ee u s ed waa hagaag haddaba dhegaysta nafaqada wanaagsan waxay u taagan tahay in jirkaagu helo dhammaan nafaqadu awood ahaan jirku u baahan yahay una oggolaanaysa inuu si hagaagsan ugu shaqeeyo xaqiiqatan marka cunnada aysan dheelitirnayn waxaa wajahaynaa nafaqa xumo taasoo inagu ridaysa korriinkeenna oo xumaada iyo jirkeenna oo aan hormarin tamar darro xanuunno ay ka mid yihiin dhiikar iyo kaadimacaanka iyo wixii la mid a sidaas darteed waxaan u baahan nahay cunno jirkeenna korisa horumarisa oo adkaysa dhanka dareenka difaaca iyo tamartaan u baahan nahay inaan ku shaqayno haddaba waa maxay cunnada miisaaman aan la hadalno faatimo cabdi oo ah khabiir ee nafaqada faatuma adoo soo dhowaanaya maxaa macno ahaan loola jeedaa cunnada dheeli tiran abubakaraad baad umaasan tahay macna cuntada dheeli tiran waxaa loola jeedaa cuntada qofka biniaadamku jirkiisa u baahay ee nafaqada uu ka helo si uu maskixiin iyo jismiin u caafimaad qabo waxaa kamid oo kale cuntooyinka tamarta laga helo cuntooyinka duxda laga helo cuntooyinka brotiinada leh cuntooyinka fitaminada leh iyo cuntooyinka maclinta leh cuntooyinka tamarta leh waxaa kamid ah xooda iyo faastada iyo briishka oo kale cuntooyinka fitaminada leh waxaa kamid ah qudarta like vitamin c oo kale lendhanaan baa laga helaa vitamin a oo kale kaaro baa laga helaa kaaro waxaa uga jeedaa karootada kaarota way haa vitamina laga helaa brotiinada waxaa laga helaa sida hilibka digaaga iyo caanaha oo kale maclinta birtana badnana aduu calcium baa ku jirtaa oo waxaa laga helaa isagana caanahoo kale duxalena weyaan waxyaalaha difan kale sida caanaha iyo subagoo kale waayahay fatma maxay yihiin waxyaabaha nafaqa darrada keena markaad ka hadlayso bulshada aad ka dhex shaqayso waxyaalaha ugu badanaa nafaqa darrada keena waxa weeyaan cunto dheeli tiran malinka ka hadlayno intaas oo dhan ka kooban noo tahay badanaa dadku waxay qabsadaan cuntooyinka tamarta laga helo briiska iyo baastada oo kale jirka uma baahno badanaa briis iyo baasto wuxuu u baahaya cunto dheeli tiran oo brotiin ku jirto protein ku jirto oo macdan ku jirto oo ku jirto marka waxay badsadaan cuntooyinka tamarta laga helo marka yani waxyaalaha ugu badan ee qofka nafaqadar jirkiisa u keenaysa waxay tahay inuu qofku badsanayo cuntooyinka laga helo tamar keliyaata caafimaadkiisa markaa xoogaa u liibanaya qofkaas waa tahay maxay tahay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo ama la xaqiijiyo marka ay noqoto in dadku ilaaliyaan nafaqadooda
horta waa muhiim qofka biniaadamka inuu nafaqadiisa ilaaliyo sababta caafimaadkiisa ku xiran in qofku maskixiin jismiin qabaay waxaa ka qayb qaata nafaqada qofku haddii nafaqadara hayso maskixiyan iyo caafimaad jismiyan ma caafimaad qabo waxaa la yidhahdaa yani xanuunada ugu hooseeya oo xanuunada waaweynkiina waa nafaqadada hadii nafaqadiisu fiican tahay xanuunada waaweyni meeshii ma imanayo marka waa inuu qofku cunto dheeli tiran waa inuu cunaa uu hal shay una badsanin oo cuntadaas dheeligi tiran waa inuu qofku helaa maalintii iyo xitaa wax badan helin laakiin oon cuntadaas oo isku wada jirta waa inuu qofku heli karay maalinta qura cuntada tamarta oo kale ay ku jirto oo kale oo ah bariiskii iyo baastadii cuntada brotiinka ku jirto oo kale oo hiliba qofka inuu cuni karayo ama digaag inuu heli karaayo cuntada vitaminiska أنا صوماليين سلر بيعنا سلر كاد بيو وناكسين وأنا قف سلر يلي لنا الوحي ساعة وأنا قف كي قدرت عدن أي كتير تاع أنت ذا وعنايو وأنا حلا بيو وايو كتير كم مارم بيو وأنا قف كي بيو بدل ما نتي عبا وأنا حلا هبين كي قر قف كود ليه وأنا عان عبا صارت بريت إنه كتير تاع كل شيء من أوكيه ليايو مع كيبو waayahay sidee hay-adaadu ama hay-addiinnu ula tacaashaa kaysaska ama xaaladaha nafaqadarrada ah ee aad aragtaan
laba kisuma badanaa aragnaa qof nafaqadaras zaa'id hayso oo qofkaasoo kale waxaan ula tacaalnaa inaan dhakhtar geyno sababtaa nafaqadiisa zaa'idka ay ka dhiman ee nafaqadara hayso xanuunaa u dheer moogtaa qofka markay nafaqadaradu ku badato xanuunaa meesha hoos imaada marka qofkaas wuxuu u baahan yahay caabaaritaan badanna qofkaasi u baahan yahay kiiska labaad ee badan arnaa waxay tahay qofku inuu nafaqadarro caadiya iska lahuudana zaa'id ahayn qofkaasoo kale waxaan u gudbinaa m c h-ka si loola tacaalaiyo wixii u baahnaa qaybta ka dhiman ee nafaqadana in loo qabo markaan la siiyo qaybtii ka dhimayd qofkan kalena safiirka ee xoog usii liitay nafaqadarada zaa'idku haysana waxaa la geeyaa isbitaalka si loola tacaalo waayo qofku zaa'id markay nafaqadaro u hayso xanuunaha hoos imaada moog tahay xanuunadii si loo baaro loo og xanuunada hayo looga daweeyo nafaqadariisina loola tacaalo waxaan u gudbinaa isbitaalka si loo baaro qofkaas xaalad kaloo saddexaad baa jirta oo labadaa xaaladoodba ka duwan waxaa jirta qof nafaqadaro caadiya iska hayso oo una baahnayn m c h na u baahnayn isbitaalna u baahnayn oo gurigiisa lagu daweyn karaayo waxaan la tacaalaa qofkaas inuu helo waxyaalihii asaasiga gurigiisa cuntadii dheeliga tirnayd oo kale inaan la dadaalo inuu helo qofkaasi uu quuto si uu nafaqadiisan liidata soo yar acbo su-aasha ugu dambaysa faaduma khabiir ahaan hooyooyinka soomaalida maxaad is leedahay way ka qaldan yihiin markay noqoto nafaqada wanaagsan ee caruurtoodu u baahan tahay horta waxaa jirta bakarow asaasiga guriga waa hooyada moog tahay waxaa jirta wareegyo nololeed baa jirta oo qofka uu ka bilaabmayo hooyada uurka leedahay way dhalaysaa ilaa intuu ka gaboobayo wuxuu u baahan yahay aqooyin kala duwan mad la tacaalid kala duwan ama xaalado kala duwan buu qofka soo maraya hooyada markay uurka leedahay haddii ay caafimaadkeegada la dadaasho oo waktiga uur ka yeelato m c h tagto oy maaragtay cunto fiican oy tiran ay hesho badanaa ilmahaas uu ka badbaadayaa inuu nafaqadara ku dhacdo laakiin hooyooyinkeena dhibka haystaa waxay tahay markay cuntadii fiicnayn lama cunayso meel caafimaad goob caafimaadna lama soconayso xataa soomaalidu badanaa cuntada badanaa cuna ilmaha ugu koraya bay yidhahdaan ma ma dhili kartid taas wax ka jira ma jirto hooyada waxay quudat una quudanayaa haddaad adu cunto fiican oo dheeli tirana qabtaa cuntana ilmahaagu hal qof ma tidin laba qof baa tahay yani hooyaa ku jirta ilmaha ku jira uurkaaga hooyaa tahay marka waa in hooyadu cuntaa tiran oo caafimaad qabtaa waa inay goob caafimaad markastaba ay la socotaa xaalada uurkale markay ku jirto even xitaa markaa haddii ay weydo cunto dheeli tiran maadaama aan yani dad iska danyar ay soomaalida u badan yihiin haddii ay weydo xitaa cunto dheeli tiran oy nafaqadara ku dhaco iyada ilmihiina nafaqadara ku dhacaysa marka uu dhashay la tacaali kartaa markay umasho ilmaha ayay la tacaali kartaa oo bilooda u hore naas keliya haddii ku dayso ilmaha nafaqadara haysay way ka yaraanaysaa ilmihii wuxuu helayaa wixii uu baahnaay oo dhan markaana soomaalida waxay samaysaa in ay naas badana ayna oy habeenkii marka ay seexato ama ayti marka ay soo kacdo ay siiso inta kale caano bay siinaysaa waqtiga duurkana biyo raacayaan markaa maamooyinka waxayna fahamsanayn yani naaska waxa uu ka koobaha oo dhan ilmaha wuxuu u baahnaa xitaa ha noqoto biyo ha noqotee naaska ugu filan lixda bilooda u horeysa naas keliya daa siiso ay hooyada siisiiso caafimaadkiigu iyadana uu fiicnaanaya oo waxyaalo badan waxaa jira naaskan uu ka caawinayo oo xanuuno badan iyadoo kusoo socday iyada miisaankeegu xoogu weynaada xanuuno badan waxaa jira kansar qofka bilaadanka u keenayo naaska kansarka ka dhaco waxyaalahaas naaska ku hortagaya yani ilmaha markuu naasku jaro caafimaad bay helaysaa ilmahan wuxuu helayaa nafaqo ku filan umana baahna xitaa dhaqaale ahaaneed guriga inay caano soo iibiso kale oo kubo boora intaa soo iibiso ma baahna sababta a dhaqaale ahaan xitaa ma caawinaa naaska keliya ka siinayso waxaan maamooyinka waxaa kula telin lahaa inay maaragtay ka daayaan caanaha ay siinayaan lixda bilooda u horeysa way siiyaan naaska keliya xataa waqtiga hadduu ka qalqalo in caana la siiso bilood markuu ka gudbo ayna siin xaafadda cunayso kale aynala siinaya cunto khaas u samaysay ilmaha mahadsanid taasi waxay ahayd faadumo cabdi maxamed oo ka tirsan hay-adda saaw waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenna barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada waa hagaag haddaba dhegaystee marka aad dooranayso cunno dheelli tiran raac tallaabooyinka soo socda jidhka wuxuu u baahan yahay nafaqo kala duwan waxayna baahidiisu ku xidhan tahay da'da jinsiga lab ama dhadig kaa tahay heerka howlahaad qabata ay yihiin sidaas darteed waa in arrimahaas la tixgeliyaa marka aad dooranayso nafaqada jirkaagu rabo waxayna taasi keenaysaa inaad xulato cunnada qoyska aad u rabto xaqiiji cunno ilmahaaga iyo qoyskaagu si hagaagsan ugu korayaan leh tamar ku filan difaaciisana xoojisa cunnada jidhka dhista horumarisa sahlaysana in jidhku si sahlan dib ugu kabto mar kastoo waxgaaraan haweenka uurka leh ayaa iyaguna u baahan inaad mar kasta ilaalisid cunnadooda haddaba noocyada cunnada ee nafaqada badan laga helo waa caanaha hilibka kalluunka ukunta digaaga beerka iyo dalagyada inoo baxa ee ay ka mid yihiin digiraha iyo lowska dhegayste marka wakhtigan lagu jiro xanuunada safmareenka ah ee corona si jirkeennu u helo difaac xooggan ulana dagaalamo jeermiska waa inaan cunnaa cunno dhammaystiran kor u qaadnaa difaaca carruurteenna cunnooyinka faytamiinada ayaa qayb weyn ka qaata waxaa keena in difaaca jirku koro dalagyada faytamiinada lehna waxaa ka mid a qaraha muuska babayga oranjiga liinta cambaha saytuunka cananaaska khudaarta cagaaran ee ay ka mid yihiin baamiyaha kabajka karootada koostada yaanyada bocorka iyo khudaarta cagaaran oo dhan aan mar kale la hadalno muuse maxamed muuse bulshada soomaaliyeed deegaan ahaan waa ku kala duwan yihiin dhulka aan beeralayda ahayn sidee u heli karaan faytamiino ama cunno faytamiin leh waa runoo dalka oo dhan beeraley uma dahan dad waa loo kala duwan yahay laakiin midda jirta ayaa waxay tahay beer markii la dhaha beeraha waa laba qayb mid biyo socdo weli iyo wax ku baxa iyo kuwa afka qalaad loo yaqaano si sanool oo ku baxa xilli xilli roobeed soo qoyska isaga ah wuxuu samayn karaa in uu beerto xilli roobaadka waxyaalaha uu beeran kara midda kale oo samayn kara waxaa waaye waxa la dhahaa jirtaa qoyska markuu saa u degan yahay beer weyn maahan beer yar oo guriga dhexdiisa oo waxyaalaha ku ah oo fitamiinada laga helayo sida qudaarta cagaaran qudaarta caleenta waxyaalaha uu ku beeran kara oo biyaha uu qoyskiisa isticmaali karana uu ku waraabin kara so mid waa taa oo dadkii in laga wacyigeliya oo waxay u baahan yihiin laga dhaadhiciyo beerta midda wadiga iyo biyaha ku baxda maahane adiga gurigaada qeyb yar oo dhowr mitir ah yaad waxaad ku samaysan kartaa beer yar oo home garden loo yaqaano oo guriga uu ka warqabi kara qudaartii iyo wixii yaraa oo familiga u bahaya ayadoo fresh laga soo guran kara oo dalag weyn oo loo baahan yahay sida digirtii iyo masajadii iyo wixii waxaa qoyska lagu caawin karaa ama laga dhaadhicin karaa xilliyada roobka inuu beerti tacbo tacabka ayada ah uu keed u dhig si yaran oo qudaartii cagaaran iyo wixiina laga dhaadhiciyo guriga hortiisa inuu ku samaysto beer yar oo guriga uu iska leeyahay oo laga warqabo midda kaloo jirta waxaa waaye oo laga dhaadhicin kara waxay tahay deegaamada deriska ah ee qudaarta laga keena wuu ka heli karaa qudaarta suuqii ayaa la keeni karaa suuqa ayay taalaa so haddii marka awoodeeda uu leeyahay suuqa inuu kasoo gata oo lafteeda ganacsadihii keenayay hadduu helo dad u keelan oo ka gadanaya waxay dhiirigelin siinaysaa nooc walbo loo baahan yahay inuu keeno maadaama ganacsadadii ay ku shaqeeyaan fikirka bulshada cunnooyinka nafaqada leh ee waddanka laga helo waa kuwe
cuntooyinka dalka ka baxa sida oo waxaa loo kala qaadi karaa labo oo cuntooyinka korriinka jirka ama borotiinka loo yaqaana labaa loo kala qaada qayb laga helaa xayawaanka ama xoolaha ama afka qalaad animalska loo yaqaana iyo qayb laga hela dhirta ama dalaga oo afka qalaadna loo yaqaano plant qaybta xayawaanka laga hela animalska waxaa ka mid ah hilib caano ukun iyo kalluun qaybta kaloo laga hela dalaga ama dhirta ama afka qalaad loo yaqaano plant waxaa ka mid ah digir digirtaasoo kala duwan oo digir cagaaran masirtoo noocyo kala duwan ah looska intaas ayaa ayagana looga heli karaa midda saddexaad oo nafaqada wanaagsan naga saacidaysa waxaa ka mid ah cuntooyinka difaaca jirka kuwaasoo loo yaqaano afka qalaad oo protective food cunnooyinka badqab kale ah muhiimadda jirka ay u leeyihiin waxay tahay jirka inay ka ilaaliyaan caabuqyada lana dagaalamaan cudurrada waxay si gaar ah ayagana muhiim ugu yihiin sida hor aan usoo sheegnay qaybta brotiinka ayagana waxaa u baahan si kaas ah ugu baahan carruurta iyo haweenka uurka leh taasoo ka saacidaysa ama ka caawisa carruurta koraya mid gudaha caloosha ku jira iyo midka kaleo dhashay oo banaanka joogo yar korriinkiisa ka qayb qaadanaysa meecuqudaa cuqudaarta laga helo waxaa ka mid ah oo dalka ka baxda mooska bisil cambaha liinta liin macaanta liin dhanaanta zaytuunka yaanyada caleemaha kala duwan waayahay markaad fiiriso cunooyinka waddanka laga helo qoysaska soomaaliyeed maxaad u sheegi lahayd inay cunaan ood kula talinaysaa talada aan u sheegi lahay waxay tahay kow inay cunaan cuntooyinka dalka laga helo oona ay tahay cuntooyinka ayada ah cuntooyin isu dheela tiran ma jirto cunto keliya ah oo dhammaan nafaqooyinka aan hor usoo sheegay laga hela sidaas darteed waa in qoyska uu cunaa cuntooyin kala duwan oo laga kala keenay kooxaha kala duwan ee cuntooyinka ee horaan usoo sheegnay sida cuntooyinka difaaca jirka cuntooyinka shidaalka iyo kuwa kaloo aan soo sheegno oo koriinka so hal cunta nafaqada jirku u baahan yahay ko kuma wada koob saxanka marka lasoo dhigaya waxaa la rabaa inuu dhowr kalar leeyahay sida baasha qaansareebaadka loo yaqaana afka qalaadna rainbowga lagu yidhaahda cirka markay qabsato roob guuda-ay waxay kala leedahay dhowr kalar oo kala duwan saxanka qoyska uu cunaaya waxaa la rabaa in dhowr kalar oo kala duwan laga hela waxaa loo qaybiya saxanka asaga ah saddex qayb qayb waxaa la saarayaa qaybta koriinka jirka aan sheegnay wax yar ama qaybta xayawaanka laga helo animals ka noqota afka qalaad lagu yaraha iyo qaybta plant haddii marka hilibka aada waysa ama ukunti ama kalluunka waxaad heli kartaa digir misir waxay noqotaba so qaybta ayada ah waxaa iska leh cunooyinka ayaga ah qaybta kale waxaa iska leh cunooyinka shidaalka keena oo aan yar waxaa ka mid ah briiska burka kuwa iyo waxyaalo badan oo hore aan usoo sheegnay qayb ayay iska leeyihin inta soo hartay marka waxaa iska leh qudaarta nooc walba ay noqotaba ama ha cagaarnaata ama kalar walba ha lahaa so saxanka reerka uu cunaayo waxaa la rabaa inuu dhowr kalar leeyahay soomaalida badana waxay sameeyaan hal cunta ayaa lasoo buuxiyaa meesha bariis ha ahaato baasta ahaato waxay ahataba so inay ka waantoobaan oo saxankii asaga ahaa dhowr kalar oo kala duwan laga hela lana cuno cuntooyinka dalka ka soo baxa oo xoogga la saara
mahadsanid kaasi waxa uu ahaa muuse maxamed oo ka tirsan hay-adda faw ahna khabiir dhinaca nafaqada ah dhegaysta ogsoonow isku dhafka cunnada iyo dheelitirkeeda inay door wanaagsan ka ciyaaraan nafaqada jirku helayo hal cunto ood cunto kama helaysid nafaqadaad u baahan tahay sidaas darteed waxaa lagaa doonayaa ama lagaa rabaa inaad cunno kala duwan isticmaasho si aad u xaqiijiso inaad hesho dhammaan nafaqada aad u baahan tahay si jirkaagu u helo caafimaad una noqdo mid wax soo saar leh mar kastood cunno cunayso ugu yaraan saxanka cunnada kugu jirta ilaa saddex nooc oo cunto ah waa inay ku jiraan tusaale ahaan bariis koosto iyo digirta cagaaran ama baasto caleenta iyo hilib ama shaah iyo caano ukun la kariyey iyo rooti dhegaysta waxa kale oo muhiim ku ah inaad xaqiijiso cabitaanka biyaha nadiifka ah maalintoo dhan jirka wuxuu u baahan yahay biyo biyaha jirka galaa waxa ay nafaqada geeyaan qaybaha kala duwan ee jirka biyaha waxa ay waxtar u leeyihiin samaysanka dhiigga nudayaasha in jirka cuntada shiido sidoo kale qoyaanka afka iyo samabada ayay biyaha joogteeyaan jirkana waxa ay miisaamaan kuleylkiisa iyo qoyaanka maqaarka ogowsha dhegayste ilmaha lixda bilood ka yar waa in aan biyo la siinin keliya caanaha naaska ayaa ugu filan biyo iyo cunno
لو تبددين كمينا نفلحن وفكر طبيعه راية وعن يلقون أمين لله أمين وقبيك الدعاء أحدي دورتي سمان تدلين توجد ذيني من المفلحين وبتقي الطبيب نور آية وعن إلههم أمين لله أمين أدني يا حوا والله كالقعد اللي يسوقك أدني يا حوا والله كالقعد اللي يسوقك أدني لك أنا أبقى يوم أتسيم النقي أدني لك أنا أبقى يوم أتسيم النقي عقبي قلبي على أحد دورتي سمانتي دليل سوجد ذينك من الأفرحين وبطير قديو نور آية وعد إلهون فيه
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cuntada cashirkeenna maantana wuxuu ku saabsan yahay barashada nafaqada wanaagsan iyo sida cunnada loo dheeli tiro waxaan soo gaarnay gabagabada aan mar kale dulmarno casharkeennii dhegayste ee wanaajinta nafaqada jirku waa arrin lagama maarmaan u ah qof kastoo inaga mid ah inuu ogaado habku u quudinayo qoyskeenna iyo nafteenna isweydii maxay ilmaha dhashaa u baahan yihiin maxay carruurta jirta heerka waxbarashada iyana u baahan yihiin casharkaanina wuxuu ina siiyey tixraac ku aadan fahamka wanaagsan ee nafaqada nafaqada wanaagsani waxay aasaas u tahay caafimaadka iyo horumarka maskax ahaan iyo muuqaal ahaan carruurtu markay nafaqo wanaagsan leeyihiin si wanaagsan ayay wax u baranayaan dadku waa kuwo wax soo saar leh waxaana ku yaraada xanuunada soo boodada ah iyo kuwa jirkoodu la noolyahay sida macaanka dhiikarka iyo kuwo kale nafaqada wanaagsan waxay qofka ee ku yeelataa saamayn wanaagsan oo ku aadan sida jirku u guto shaqadiisa iyo da'diisa nafaqada wanaagsan waxay u tahay lagama maarmaan carruurta markay korayaan muuqaal ahaan iyo maskax ahaan waana waxa caadiga ah ee horumarka jireed ee aadanaha kobciya waayahay barnaamijkeennii barashada nafaqada wanaagsan iyo badqabka cunnada ayaa intaas ku dhan waxaa idiin soo saartay hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa hay-adda gargaarka dibadda maraykanka ee u s aid waxaan u mahadnaqayaa martideenna barnaamijkan oo kale ahaa muuse maxamed iyo faadumo maxamuud labaduba waa aqoon-yahano ku xeeldheer nafaqada waa abubakar maxamed oo idin leh dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo